ee ka hortaga faafidda cudurka coronaviruska halkaad kala socoteenna waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya mar kale subax wanaagsan aroori suuban dhegeystayaal meel kastoo ay joogtaan saaka waa subax axada taariikhduna waa toddobada bisha lixaad labakuniylabaatanka farsamaduna waxaa inoo haya maxamuud faarax siidow xiriirintuna waa cabdikariin aadan xuseen axmed cumar ayaa waxaa inoo soo diyaariyey barnaamijkii faaqidaada wararka ee dhegeysa haboon
aad baad umaadsantahay cabdikariin ogeysiis bismillahi ramaan raxmaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaalaa wabarakaatu kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada covid sagaaliyo toban war kale kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada coronavirus qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ugu waaweyn madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa howlwadeenada caafimaadka ee covid sagaaliyo toban ku bogaadiyey doorka ay ka qaadanayaan la tacalidda dadka uu soo reedinayo coronavirus barnaamijka ayaad ku maqli doontaan sidoo kale waxaad maqli doontaan dhakhaatiirta caafimaadka magaalada balduweyne ee gobolka hiiraan oo uga degay shacabka ee magaaladaasi ku nool in ay kala fogaadaan oo aysan isku soo dhowaan si looga taxadiro caabuqa covid barnaamijka ayaad ku maqli doontaan qodobadaas wixii lagu soo kordha ayaad maqli doontaan mar kale ku soo dhowaada barnaamijka covid
maamul dowladnimo ma ka maarantaa nabad baa macaane ma ka maarantaan ku bilaabe madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa howlwadeennada caafimaadka ah ee covid sagaal iyo toban markaasi ku bogaadiyey doorka ay ka qaadanayaan la tacaalidda dadka uu soo ridanayo ee xanuunka coronavirus madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ku bogaadiyey howlwadeenada caafimaadka ee covid sagaal iyo toban sida ay ula tacaalayaan dadka uu soo radanayo xanuunka covid sagaal iyo toban
inay soomaaliya oo aan nahay dal runtii aad ee u nugul in dhibaato weyn aan kala kulmayno ilaahay baa mahad iska lahaa oo naga samata bixiyey culayskiisana naga qaaday allaha u naxariisto dadkii intii ay ku dhi- ee- ee u dhintay caabuqaas inta ee u jiifta oo oo u xanuunsan ilaahay ha ka kiciyo sidoo kale ilaahay ha u naxariisto xildhibaan aadan xasan cali aadan jamhuuriya ilaahayna waxaan uga baryaynaa inuu naxariis jannadiis siiyo kulligiinna samar iyo iimaan uu idinka siiyo waxaan u mahad celinayaa guddiga qaranka ee ka hortagga cudurkan covid 19 uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha iyo howlwadeennadii iyo bahda caafimaadka oo xaqiiqatan qabtay shaqo dhaxal ee waxaa xusid mudan inaan dalka aan ku soo celinay in ka badan kun iyo laba boqol oo muwaadiniin soomaaliyeed oo ku xay- ku xa- ku xayirnaa dibada cudurkan dartiisa oo ilaahayna nagu guulayay waxaan u mahad celinayaa dowladda turkiga oo xaqiiqatan maanta ka hor ma imaan dhismahan ee dhismahan noogu deeqday aad iyo aad yaan ugu mahad celinaya waxaan sidoo kale aan u mahad celinayaa guddoonka guddoonka iyo xubnaha baarlamaanka ee labada gole wada shaqaynta wanaagsan ee muujinaya muddadii saddexda sano iyo dhowrka bilood ahaa ee idinkala dhexaysay hay-adaha dastuuriga ah iyo guud ahaan shacabka soomaaliyeed waxaan qirayaa sida uu sheegay ay sheegeen labada guddoomiye la idinku ammaanayaa inaad tihiin baarlamaankii ugu shaqada badnaa oo runtii ansixiyey shuruuc aad iyo aad u fara badan aad ku sifowdeen wax soo saar inaad ahaydeen baarlamaankii ugu wax soo saarka badnaa weliba iyada idinkoo ahaa laba gole inta badan soomaali khilaafaad kama dhammaado marka aad iyo aad yaan runtii idinkaga mahad celinaya si kastaba ha ahaato weli waxaa inoo dhiman inaan dhammaystirno sharciyo aad u badan oo aasaas u ah sidii aan aan ku hanan lahayn kuna gaari lahayn higsigeenna qarannimo mudanayaal iyo marwooyin waxaa xaqiiqo ah in ay dowladdan tahay oo markii ugu horraysayna oo la doortayna aan bilaawno inaan idhaahno idinkuna aad xildhibaano u tihiin inaad tihiin dowladdii shacabka waa xaqiiqo taas waxaa daliil u ah waxaa daliil u ah waxaa daliil u ah in maanta konton sano kadib aada ansixiseen aniguna aan saxiixay sharciga doorashooyinka oo awoodda dib ugu celinaya shacabka soomaaliyeed si ay u doortaan si ay u doortaan si ay u doortaan xisbiga iyo dowladda ay doonayaan si ay shacabka soomaaliyeed u doortaan siday shacabka soomaaliyeed u doortaan xisbiga iyo dowladda ay doonayaan waxaa maanta aad u fadhidaan aan u fadhinaa inaan shacabkeenna aan ugu bishaar aan u sheegno inay dhammaatay xilligii dhiilada colaadda inay dhammaatay iyo dhiigga kuraasta lagu raadiyo oo jiri jirtay- jiri jirayna way dhammaatay waxaan u gudubnay waxaan u gudubnay xilli muwaadan kasta oo soomaaliyeed oo si xor ah uu ugu dhiiban doono codkiisa uuna dooran doono madaxda uu doonayo waxaan ugu soo fool leh doorashooyinkii guud ee dalka sida aad la socotaan si aad la socotaan bishii lixaad ee sanadkii labada kun iyo siddeed iyo tobankii si aad la socotaan bishii lixaad ee sanadkii laba kun iyo siddeed iyo tobankii waxaa shirkii dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu ee xubnaha ka ah dowladda federaalka ah aan ku shirnay magaalada baydhabo aan go'aaminay aanan gaarnay heshiis siyaasadeed in dalku doorasho hal qof iyo hal cod uu galayo aan gaarsiinayno isla sanadkaas isla sanadkii labada kun iyo sideed tobankii bishii oktoobar waxaan shir guddoomiyey shir ay lahaayeen golaha wasiiradu waxaana faray inay soo diyaariyaan sharcigii doorashooyinka qaranka ayna u gudbiyaan golahan sharafka leh bishii labaad ee sanadkii ee sanadkan hadda aan ku jirno xeeritaankii kalfadhigii saddexaad waxaa xafladdii oo si toos ah looga daawanayay muuqaalka baahiyaasha adduunka ayna ka soo qayb galeen guddoomiyeyaasha labada gole baarlamaanka sharafta leh ra-iisul wasaaraha ra-isul wasaare ku-xigeenka iyo marti sharaf kale aan faray mar kale aan faray mar kale oo aan hortooda ku saxiixay sharcigaas doorashooyinka qaranka oo aad ii soo gudbiseen si shacabka soomaaliyeed ay u helaan fursad ay ugu doortaan cidda ay rabaan iyo wakhtigii loogu talagalo lo asteyna inay u dhacdo doorashada waxaa intaas dheer guddoomiyaasha labada gole ee baarlamaanka ee oo iyagu naftigooda warbaahinta u caddeeyey mar waraysiya laga qaaday in doorasho ay dhacayso ayna ku dhacayso wakhtigii loo asteeyey sidoo kale ayaa shirkii golaha wasiirada ee dhacay labaatan iyo sagaalkii bishii hadda lasoo dhaafay ayuu ra-iisul wasaaraha si ku celisaa haddana ummadda soomaaliyeed guud ahaan iyo gaar ahaan golihiisa wasiirada uu caddeeyey dalku inuu doorasho aadayo wakhtigii loo asteeyana ay dhacayso hadduu ilaah yidhaahdo waxaa sidaas aawgeed aan labada gole ee sharafta leh ee baarlamaanka aan halkan aan leeyahay mar kale guddiga iyo guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka dowladda iyo dhammaan hay-adaha kale ay khusayso aan ku dhiirigelinayaan ku adkeynaya inay gutaan waajibaadka ka saaran sidii ay doorashada u dhici lahayd ayna ugu dhici lahayd sidii aad u ansixiseen iyo wakhtigeeda oo nabad ah hadduu ilaah yidhaahdo waxaan sidoo kale aan ka filayaa saaxiibada soomaaliya iyo waddamada deeq bixiyaasha ah inay naga taageeraan sidii aan u gaari lahayn yoolkaas muhiimka ah oo taariikhiga ah hadduu ilaah yidhaahdo mudanayaal iyo marwooyin waxaad la socotaan sooyaalka doorashooyinka dalka soomaaliya ee ka dhici jiray qaabka doorasho kasta oo aan soo marnay tan iyo qaranjabkii waxay ahayd mid wacyiga maalintaas taagan ay ka turjumayso sidoo kale qaabka doorasho kasta way ka duwanayd tii ka horraysay marka loo eego ka qaybgalka bulshada bulshadeenna soomaaliyeed mar kasta tallaabo ayaanu horey u qaadaynay doorashadani marka inay ay ka duwanaato kuwii hore waa muuqataa way cadda inay muddadaasi in ay ummadda soomaaliyeed ay dib u hantaan way doorashaan doorashadan xuquuqdooda muwaadinimo ayna muddo konton sano ah kadib markii ugu horraysay ay doortaan xildhibaanadooda ku matalaya labada gole sida uu qorayo dastuurka iyo sharciga doorashooyinka qaranka waxaan shacabka soomaaliyeed aan kula dardaarmaya inay taageeraan oo ay u soo baxaan doorashadan oo si xor ahna ay ugu codeeyaan xisbiga iyo dowladda ay doonayaan si ay uga gudbaan saddex cadow oo ay soomaaliya leedahay ama saddex cudur oo ay soomaaliya leedahay oo ay ugu horrayso qabyaaladda fakhriga iyo argagixisnimada waa ognahay qabyaaladdu waa aragti gaaban weeye waa caqli hoose oo guracan waa tartan iyo tabasho u dhexeeya jifooyinka oo wada dhashay jifooyinka wada dhashay ma aha wax ka turjumi kara danaha qaranka ama ka tar ama la tartami kara qaran kale qabiilku ma aha wax qaran dhisa waa ognahay qabiilku waa wax qaran dumiya oo waa u soo taagnayn waana soo aragnay haddii qof aad qabiil ku doorato ama qabiil aad ku diido sidee aan ku gaaraynaa dowlad hufan oo caalamka dowladahooda la tartama dhanka kale waxaan xisbiyada doonaya inay ka qayb qaataan doorashada aan kula dardaarmaya inay uga qayb qaataan si sharciga waafaqsan ayna iska ilaaliyaan wixii dhaawici kara nabadgelyada shacabka iyo xasiloonida guud ee dalka mudanayaal iyo marwooyi waxa uu dalku marayaa marxalad xasaasi ah oo loo baahan yahay in aan gacmaha isqabsanno hala kale aragtid wanaado laakiin in la is ixtiraamo si aan uga rumayno higsigeenna ahaa ama ahayd in la helo soomaaliya oo nabad ah soomaaliya oo mid ah iyo soomaaliya oo xor u ah danaheeda qarannimo taas inay noo ahaato astaan qaran weeye mudanayaal iyo marwooyin marka aan leenahay soomaaliya oo nabad ah macnaheedu waxay tahay soomaaliya oo barwaaqo ah soomaaliya oo aan u tagnay kheyraadkeedii haddii ay tahay waxaa la yidhahda blue economy kheyraadka badda ku jira kalluun iyo shiidaal iyo waxay tahay hadday tahay kheyraadka waa haddii nabad la helo wey haddii nabad la helo oo ay daba socotaa nabaddu inaan u tagno kheyraadkeena berriga oo hadday tahay macdano kale hadday tahay beero iyo hadday tahay xoolo soomaaliya waa dal qani ah laakiin shuruudda waxay tahay in la helo nabad iyo dowlad ku hagta nabaddaas yaa khasab ah soomaaliya oo mid ah oo aan la faragelin oo aan loo imaanin oo shisheeye uusan soo dhexgelin soomaaliya oo mid ah weeye iyo soomaaliya xora oo danaheeda iyadu ay gaari karto soomaaliya xor ma noqon karto haddii aysan nabad haysan soomaaliya xor ma noqon karto haddii aysan midoobin oo aysan mid ahayn macnaheedu waxa weeye mar walba waxaan ku jiraynaa gunnimo gunnimo annaga maaha waxaan ku jirayna waxaan aan aan u gudbinaynaa carruurteenna iyo carruurtooda yaan u gudbinaynaa macnaheedu waxay tahay inaan ka shaqayno nabadda inaan raadinno in aan qolooyinkan dhibka wada oo argagixisada ah inaan si guud aan ula dagaalno inaan la dagaalanno qabiilistayaasha dadka qabyaaladda ku shaqaysta oo ummadda soomaaliyeed isku dira ee walaalaha ah inaan ka shaqayno midnimada soomaaliya maxaa yeele waxaan ka hadlaynaa waxa weeye hadda maaha waxaan ka hadlaynaa soddon waxaad qabateen iyo waxaad qabanaysaan waxay muuqanayaan soddon sano ka bacdi ah maaha hadda waxaan samaynayno ee waxaa dhaxli doona carruurteenna iyo kuwa ay sii dhalaan marka mas-uuliyadeennu ma aha maanta waa inaan u diyaar gareenno mustaqbalka carruurteenna iyo mustaqbalkooda waxaa xaqiiqa ah inayna soo wajaheen caqabado badan oo ay ka mid ahaayeen weeraradii arxandarrada ahaa ee ay geysteen argagixisadu caqabadahaas waxaa ka mid ahaa abaaro iyo fatahaado isdaba jooga caqabadahaas waxaa ka mid ahaa isbarbaryaac siyaasadeed oo aan soo aragnay intaasna waxay daba yaalaan soomaaliya waa inay nabad hesho soomaaliya waa inay mid tahay soomaaliya waa inay u madax bannaan tahay go'aanadeeda u madax bannaan tahay haddii intaas la helo intaan aan sheegay waa laga adkaan karaa shabaab iyo weerarada ay samaynayaan abaarahaanna naftigoodu waxa weeye waa u diyaargaroobi karnaa maxaa yeelay dalkeennu dal biyo la'aana maaha biyuhu waa yimaadaan dad bay dhibaateeyaan ama badday aadaan ama beerahay baabi'iyaan marka haddii aan helno dowlad wanaagsan oo ka shaqaysa nabaddaas waxaa xaqiiqo ah in wakhtiga abaaraha ah wakhtiga roobka ah in laisu diyaarin karo wakhtiga abaaraha ah oo biyahaas laga khasaara oo badda aada in biyo xireenna loo sameeyo oo
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayuu ahaa hadalkan waxa uu ka jeediyey furitaanka kalfadhiga baarlamaanka labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya weli waxaad la socotaan barnaamijka faaqidaada covid sagaal iyo toban ee haddii aynu eegno magaalada beledweyne dhakhaatiirta caafimaadka magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan waxay ugu digeen shacabka ku nool magaaladaasi in ay kala fogaadaan oo aysan iskugu yimaan si markaasi looga taxadiro caabuqa covid sagaal iyo toban nuur maxamed cali wakiilka warbaahinta qaranka ee magaalada beledweyne ayaa qadka si toosa ugu jira hallo nuur
waa ku maqlaa waa mahadsan tahay magaalada beledweyne ee xarunta Hello, Noor.
gobolka hiiraan waa ku maqlaa magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ee maalmihii dambe ee waxaa wacyigelino ka bilaabay dhakhaatiirta ee isbitaalka weyn ee magaalada beledweyne oo dhakhaatiirta gobolka hiiraan iyadoo een, bulshada ku dhaqan magaalada beledweyne ay fatahaadii ay kasoo laabteen uu sameeyey webiga shabeelle ee bulshadii markii ay magaalada kusoo laabteen ee dhakhaatiirta isbitaalka weyn ee beledweyne iyo weliba dhakhaatiirta kale waxa ay bilaabeen wacyigelino ku aadan sidii looga hortagi lahaa caabuqani safmareenka ah ee covid sagaal iyo toban ama covid nineteen ee dagaal adag ayaa lagula jiraa magaalada beledweyne ee cudurkaasi safmareenka ah sidii looga hortagi lahaa ee dhakhaatiirta magaalada beledweyne waxa ay sameeyeen waxa ay tageen goobaha ay isugu yimaadaan bulshada ku dhaqan magaalada beledweyne halkaasi oo ay geeyaan daro ay ku buufsan yihiin een, eh, wacyigelinta caabuqaasi coronaviruska ama covid nineteenka amaba qaababka looga hortago goobaha la isugu yimaado eh, sida goobaha shaaha iyo maqaayadaha cunooyinka iyo goobaha kale ay bulshada ay isugu yimaadaan ayaa inta badan ay dhakhaatiirta iyo wacyigelino ay ka wadaan xaafadaha xitaa dhakhaatiirta waa ay tagaan
waayahay ee markaad fiiriso ee wacyigelin xoogan ee m- ma ka socotaa magaalada beledweyne oo looga wacyigelinayo bulshada ee xanuunkan coronavirus
Ee, si wanaagsan bulshada waxay hadal haystaa ee, xanuunka coronaviruska ama covid nineteenka shakhsiyaadkii uu soo rito ma lahan meel lagu xamaameeyo amaba goob la geeyo ma lahan maadaama goobtii ay la furay weliba la xerag daray aysan jirin haddana cid ku shaqaysa een, marka bulshada een, si zaa'id ayay u cabsi qabtaa Ee, xanuunkani covid sagaal iyo toban ama covid nineteenka dhammaan bulshada ku dhaqan magaalada beledweyne haddii aad mikrofoonka la dhex qaadid waxay hadal hayaan cudurkani safmareenka ah ee covid sagaal iyo toban Ee, Markaad fiir- dhakhaatiirta isbi- markaad dhakhaatiirta fiiriso ee isbitaalka- mhm.
dhakhaatiirta isbitaalka weyn amaba dhakhaatiirta gobolka hiiraan ayagana wacyigelintan ee, ku aadan covid sagaal iyo toban waxyaabaha ay u bilaabeen waxaa ka mid ah maadaama aysan haysanin qalabkii lagu baari lahaa een, ah, xanuunkaasi amaba dadkii soo ritay een, goobtii lagu xanaaneyn lahaa amaba daryeelkooda aysan awoodin
waayahay ee markaad fiiriso ee xanuunkan ee dad uu soo ritay mise calaamadaha ee covid sagaal iyo toban ee laga dareemayo magaalada beledweyne ee m- ma jirtaa
Ee, waa mahadsan tahay ee, calaamadaha xanuunkani dad eh, sheegay waa ay jiraan ee, balse een, ma jirto een, qof shakhsiyaad in la baaray calaamadahaasi laga helay ma jirto maadaama qalabka uusan oolin magaalada beledweyne balse een, bulshada haddii ay dhex gashid ee, calaamadahaasi ee, xanuunkaasi dad ee, amaba kasoo bogsooday amaba dad xanuunkaasi u haya way buuxaan
aad iyo aad baad mahadsan tahay nuur maxamed cali wakiilka warbaahinta qaranka ee magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan eh, ayuu ahaa oo tafaasiil dheeraad ah naga siinayey xaaladii ugu dambeeyey ee ee caabuqa covid sagaal iyo toban magaalada beledweyne waxa uu sheegay in eh, xaruntii karantiilka loogu talagalay inaanu weli eh, lagu shaqayn islamarkaana eh, qalabkii lagu baari lahaa mise ee looga hortagi lahaa covid sagaal iyo toban aan weli magaalada beledweyne lasoo gaarsiin weli waxaad la socotaan barnaamijka faaqidaada covid sagaal iyo toban
isma kaabsado midigta isqabsada kala maarmi maysaane soomaaliyey midigta isqabsada soomaali waa mid dhaqankeedu waa mudan asalka midabkiyo madhabtay ka siman tahay soomaali waa mid dhaqankeedu waa mudan asalka midabkiyo madhabtay ka siman tahay ummad yahay midnimo ma ka maarantaa maamul dowladnimo ma ka maarantaa nabad baa macaane ma ka maarantaa ummad yahay maarantaa maamul dowladnimo ma ka maarantaa nabad baa macaane ma ka maarantaa isma kaabsado midigta isqabta guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka faaqidaada covid sagaal iyo toban intaa barnaamijka lamid kulmi doona waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
isma kaabsado midigta isqabsada kala maarmi maysaan soomaaliyey midigta isqabsada waxaa dhig